soo dhamaystiray baarlamaankii maamulka jubbaland ee kumeel gaarka ah ee aad dariskana tihiin waxaa la sheegayaa warbaahinta qaarna ay soo wariyeen in arintaasi aadan ku qanacsanayn sida beelo badan iyo mas-uuliyiin kaleba aysan ugu qanacsanayn maxaa ka mid a waxyaabaha adigu aad u arkaysay in ay ahayd in loo maro sameynta baarlamaankaasi lahi horta ma waxa la dhiso oo bani aadan sameeyo waxunbaa ka dhinaanayo oo lama dhihi karo bani aadan inuu inuu wax walba oo sax ka dhiga ilaahay wixii u sameeyey unbaa samaysan bani aadanka waxunbaa ka dhinaan karo da maamulka eeda baarlamaankeeda sida hadda loo sameeyo waxaan u aragnaa si aanan sax ahayn cadaalada iyo deegaan aanan diin inay tahay oo cadaalada aada bogtaan u aragnaa dadka dego oo saddexda gobolna ka tirsan dad badan baa ka tirsan saddexdan lixdan gobol dadka wada dego waa dad wada dhash isdhalay oo isla dhashay oo isku dhex jira oo isku beel ah marka way isku dhex jiraan dhinacyo badan markii laga fiiriyo marka anaga waxaan leenahay deegaanka laguma salaynin dad baa maroorsaday oo badsaday baan aaminsannahay waxaan rabnay anaga in degmo walbo la xisaabo hameeqaa tuula waayo iyaa dega seese loo kala badan yahay in la yidhaahdo ummadda wax loo qeybiyo ummadda laqan iyo laiswarsado ayaan rabnay laakiin sida muuqato beelo aanan dadka kaga badneen goboladaas inay ay badsadeen xibnihii maamulka iyo dadkuna meel ay matalaan haddii matalaada looga diido desey wax ku ogolaadaan way dhib badnaane marka waan leenahay anaga maamulkaas in la saxo oo dadka la qanciyo dadka lala hadlo hataa meeshii laleeyahay ninkii wax ka qabo masalaadiisa sida adii sida loo dhigay inaysan ahayn qofkii arkaa in la weydiiyo sababta wax ku dhaliilaayo innaga waa u tagnay maamulka walaalaheena dariskeenaa oo saaxiibadeena madaxweyneha axmed waa u tagnay waa la hadalnay waxaana isku ogeyn oon heshiis kusoo wada gaarnay in dadkan si daacada wax loogu qeybiyo deegaanna wax loogu qeybiyo miisaanka wax lagu qeybinayana uu noqdo deegaan laakiin kala gacayl iyo jeceyl iyo qof la feexo iyo qof lasoo dhageysta iyosan noqonin ayaan anaga isku ogeyn si ayadan hadda noolama muuqato marka wax dambe oo iska waraysia arrintaasi ma ka samayseen gaar ahaana markii aada isugu tagteen magaalada garoowe
runtii madaxweyne axmed aadaan ugu wada hadalnay asigu kolleyda sidii wax loo qeybiyay qof ku qanacsan buu ekaa laakiin anaga kuma ilama ficnayn dadka deegaankaas dego oo ahalka aan nahayn ayagana aad bay u cabaadayeen waana gaarsiinay anaga dadka siday wax u tirsanayaan hadde anaga nafteedu dalka waxun baan ka garanaynaa sida hadda wax loo dhigay inaysan sax ahayn ayay noola muuqataa waxaan rajeynaynaa inuu maamulka iyo madaxweynaha inaan arrinta iyada ah si dadku ay u walaaloobaan oo dadka ay u wada noolaadaan aanan qofna la riixin haddee qofka xuquuqdiisiiyo mamasalkiisa loo diido asigana wixii uu diidi doonaa dhibaatay noqonaysa waxaan rajeynaynaa in